بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سaan u ballannaba waxaan bilaabaynaa maanta haddii alla yidhaahdo kitaabka la yidhaahdo talkhiisu fiqhi اlfaraa'id waa kitaabkii inaan bilaabayno aan hore ugu ballannay kitaabka waxaa alifay sheikha la yidhaahdo maxamed ibnu saalix alcuthaymiin raxmat ullaahi calayhi waana sheikh la wada garanayo o la wada yaqaano oo culummadii casriga waaweynaa ka mid ah dhashay taariikhda hijrigu markay ahayd kun saddex boqol afartan iyo toddobadii kun saddex boqol afartan iyo toddobadii waxaana la oofsaday ilaahay ha u naxariistee taariikhdu markay ahayd kun afar boqol iyo labaatan iyo kowdii kun afar boqol iyo labaatan iyo kowdii sheikhu wuxuu caan ku ahaa faafinta la faafiyo cilmiga diinta islaamka haddii cilmigu uu yahay cilmu اlcaqiida ama cilmu اlfiqhi ama cilmu اlmusطalax iyo culumta diinta islaamka nuucyadeeda kala duwan oo dhan kutub fara badanna waa ka alifay kutub fara badanna duruustii uu dhigayey canjaladihii laga duubay ayaa laga qoray kutubta uu alifay oo waaweyn waxaa ka mid ah kitaabka uu ku sharaxay kitaabka la yidhaha zaadu lmustaqnic oo la yidhaahdo sharxu lmumtic calaa zaadi lmustaqnic sidoo kale kutubta caqiidadana kutub fara badan uu ku leeyahay sida kitaabkii ahaa talkhiisu alxamawiya xamawiyadii shaykhulislaam ibnu teymiya raxmat ullah calayhi iyo taqriibu tadmuriya tadmuriyadana shaykhulislaam ibnu teymiya ale raxmat ullah calayh iyo sharxu kitaabi tawxiid alqowl mufiid sharxu kitaabi tawxiid iyo kutub fara badan naxwadana kutub fara badan uu ku leeyahay oo uu ka mid yahay sharxa kitaabka la yidhaahdo alfiyatu bin maalik sharxiisa kutub tawfiiqiga ka qorana waxaa ka mid a kitaabkan aan maanta bilaabayno haddii alla yidhaahdo oo u bixiyey talkhiisu fiqhi lfaraa'id faraa'idka iyo faraa'idda fiqhigeeda talkhiisid lasoo talkhiisiyo lasoo aruuriyo sida noo imaan doontana cilmulfaraa'id waxaa laga wadaa cilmiga ku saabsan dhaxalka iyo qofkii qofu hadday dhimato xoolihii ay ka dhimatay dadka iska leh yay yihiin markii la ogaado inta iska leh ay ka dhexeeyaan xooluhu haddana waxaa loo baahan yahay say u kala leeyihiin iyo in la kala siiyo loo qaybiyo xoolihii dadkii cilmigaas marka waxa ku saabsanaa waxa la yidhaha cilmulfaraa'id la yidhaahda sababta cilmigaas cilmulfaraa'id loogu khasisana waa noo imaan doonta haddii a la yidhaahdo oo culimmada qaarkood asbaabay sheegaane cilmigan cilmulfaraa'idka la yidhaahdo fadligiisa waa fadli aad u fara badan uu leeyahay oo fadligiisaba waxaad ka garanee inaan la'aantiis la gaari karin qofkii dhintay xoolihiisa iyo xoolaha dhaxalka ah la'aantiis inaan la gaari karin in la ogaado sida loo kala leeyahay iyo iyo cidda iska leh dhaxalka xoolaha qofka dhintay xadiid ku soo arooray ayaa jira fadliga dhaxalka iyo cilmulfaraa'id fadligiisa xadiid ku soo arooray oo culummadu in badan ay sheegaan ibnu maajah iyo kayrkiina ay soo saareen oo xadiidu abu hurayra ah oo ah nebigu inuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam tacallamuu alfaraa'ida wacallimuuha annaasa fa innahaa min diinikum wa innahaa nisfu lcilmi wa innahu awalu cilmin yunzacu min ummatii in nebigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam tacallamu alfaraa'ida faraa'ida barta iyo cilmulfaraa'idka wa callimuuha annaasa dadkana bara cilmulfaraa'idka fa innahaa maxaa yeelay min diinikumay ka mid tahaye wa innahaa nisfu lcilmi waana nisfu lcilmi cilmiga haafki cilmiga haafki waxaa loo yidhahdha culamada qaar maadaama cilmigaanu uu yahay cilmi qofku markuu dhinto kadib axwaashii xoolihiisa ku tacalluqa a waxaa laga dhigay nisfu lcilmi qofka axwaashihiisa qaar ka midu waa intuu noolaa qaarna waa wixii ku tacalluqa wixii markuu dhintay kadib ku tacalluqay waay markuu dhintay kadib wixii ku tacalluqay cilmigii ku saabsanaa oo cilmulfaraa'idka ahaa nisfulcilmiyaa la yidhi wixii intuu noolaa ku tacalluqana waa nisfigii kale wa innahu awalu cilmin yunzacu min ummatii waana awalu cilmin iyo culumta iyo funuunta diinta fanka ugu horreeya oo la siibaayo ummaddayda laga siibaayo adduunyada laga wey doono adduunyada culumta cilmiga ugu horreeya oo laga weynaayey waa cilmulfaraa'id xadiidkan laakiin xukunkiisu waa maxay iyo xaalkiisu ma saxiixa mase waa daciif sida raajixa waa daciif xadiidku sida raajixa xadiidku xadiid saxiixa maaha ma sugna waa daciif saaxibu raxbiya raxmat ullahi calayhina markuu leeyahay wa anna hada alcilma maqsuusun bima qad shaaca fiihi cinda kuli alculamaa biannahu awalu cilmin yufqadu fi fi fi lardi xataa laa yakaadu yuujadu na wuxuu ku dhisay qowlkiisaas xadiidkaanuu ku dhisan yahay xadiidkaanuu ku dhisan yahay waana hada alcilma maqsuusun bima wuxuu ku khaas yahu yidhi qad shaaca fiihi cinda kuli alculamaa biannahu awalu cilmin yufqadu inuu yahay awalu cilmin yufqad culumta cilmiga ugu horreeyo la wey doono oo fi lardi laga wey doono xataa laa yakaadu yuujadu xadiidkaanuu ku qotomaa hadalkaani oo ah awalu cilmin waanahu wainahu awalu cilmin yunzacu min ummatii waayahay shiikhu marka wuxuu yidhi bismi اllahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh alxamdu mahadu lilaahi allay u sugnaatay naxmaduhu ilaahay waa mahadinaynaa wanastaciinuhu ilaahay waa kaalmaysanaynaa waa kaashanaynaa wanastakfiruhu ilaahayna dembi dhaaf ayaan weydiisanaynaa wanatuubu ilayhi ilaahayna waa u toobo keenaynaa wanacuudu billaahi ilaahay ayaan magangelaynaa min shuruuri anfusinaa nafafyaasheenna sharahoodaan ka nabadgelaynaa sharaha nafafyaasheenna iyo wa min sayi'aati acmaalina iyo acmaasheenna sayi'aadkooda iyo xumaanta acmaasheenna man yahdihi illaahu ciddii ilaahay ou hanuuniyaahi falaa mudilla lahu cid lumidaahi uma sugnaanin oo cid lumi kartaa uma jirto ciddii ilaahay uu hanuunshaahi waman yudlil ciddii ilaahay ou lumiyana falaa haadiya lahu cid hanuunidaahi uma sugnaanin wa ashhadu waxaan qiraa oon ka marqaati kaca an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla mooye waxdahu laa shariika lah waxdahu xaal uu keligii yahay laa shariika lah xaal uu yahay laa shariika lahu xaal aan ilaahay shirka mid kula ah wuxuu mudan yahay aysan jirin waashhadu waxaan qiraa oon ka marqaati kaca anna muxamadan nebi muxamedna cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay iyo warasuuluhu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa asxaabihi waman tabicahum biixsaanin wasallama tasliima wabacdu fa haadihi tani risaalatun waa risaalo waa kitaab yar oo mukhtasaratun lasoo ikhtisaariyey oo lasoo gaabiyey iyadoo risaala la yeereeyey fii cilmi alfaraa'idna ku saabsan cilmiga cilmulfaraa'idka ah bicilmi alfaraa'id ay ku saabsanta xasba almanhaji aljadiid waxayna ku socotaa si waafaqsan dariiqii cusba ee almuqarari loo taqriiriyey oo loo sugay oo loo dhigay lisanati aluulaa sanadii hore ee athaanawiya ee dugsiga sare dugsiyada sare ee dabcan mamlakada iyo sacuudiga sanada koobaad muqararka jadiidka ah oo markaas loo taqriiriyey ayay waafaqsantah u yidhi sheekhu raacaytu fiihaa waxaana ku ilaaliyey raacaytu waa ilaaliyey fiihaa risaalada dhexdeeda suhuulata atacbiiri ayaan ilaaliyey tacbiirka iyo erayadaan adeegsanaa fudaydkooda sheikhuna raxmatullahi calayhi waxyaabaha uu ku caanbaxay ibnu cuthaymiin waxyaabaha uu ku caanbaxay oo a'immadii casrigiisa joogtay iyo kuwa ka horreeyoo badan iyo kuwa ka dembeeyaba ou sheikhu uga duunaa caankana uu ku ahaa uuna si gaara ugu ammaanaa waxaa ka mid a in la fududeeyo alfaadda dadka wax loogu sheegaayo dadkuna arrintaas waa ku kala duwan yihiin haddii la hadli tago iyo haddii wax la qori tagaba waa lagu kala duwan yahay qofaa markay hadli tagto amay wax qoraydo qoraydo hadalkeeda waxaa ka buuxa tacqiidaa ka buuxa ama iyadoo lafdiga uu ku hadlahay lafdi khata'a uusan ahayn ayaa haddana si loo fahma hadalkiisu xoogaa culays ku jiraa qofna haddii uu wax qori taga iyo hadduu hadli tagaba meesha uu dadka wax kala hadli tago iyo cibaarooyinka iyo alfaadda uu adeegsanaa uu xulanay oo uu xulanaa wixii uu dadka wax ku fahansiin lahaa waxay noqonayaan cibaarooyin sahal ah sheekhu raxmatullahi calayhi hadduu warrami tago iyo haddii uu wax qoraaba cibaarooyinka uu adeegsan jiray cibaarooyinka sahalka ay ahaayeen sheekhu marka wuxuu yidhi raacaytu waa ilaaliye fiiha risaalada dhexdeeda suhuulata altacbiiri tacbiirka iyo waxaan adeegsanaya lahjadda aan adeegsanaa fududeedkeedaan ilaaliyey maca aliidaaxi iyadoo intaas lala qabo caddayn la caddaynaayo shayga aanu dan lahaa shayga aanu dan lahaa iyo masaladii anoo caddaynayaan haddana cibaarada aan ku caddaynayo cibaaro fudud ka dhigay welibana maca alidaaxi dhe waxaa iyadoo intaas lala qabo caddayn shaygii la caddaynaayo lagu caddaynaayo bilamhilati tusaalooyin lagu caddaynaayo tusaalooyin waana noo imaan doonta tusaalooyinku haddii la yidhaha wa samaytuhaa waxaana ku magacaabay talkhiisa fiqhi alfaraa'idi fiqhi lfaraa'id khulaasaynteedaan ku magacaabay wa as'alu allaha tacaala an yajcala cilmii ilaahay waxaan weydiisanaya inuu cilmigayga ka yeelo khaalisan lahu mid asaga khaalis u ah oo barax la naafican licibaadihi anfaca addoommadiisa innahu ilaahey jawaadun kariim waa mid jawaad ahoo deeqsi ah oo wanaagsanoo kariim ah tacriifu lfaraa'id faa'iidatuhu xukmuhu saddexdaas arrimoodaa laga warramaa tacriifu alfaraa'id faraa'id maxaa la yidhaahdaa se waxaa la yidhi fiqhu lfaraa'id a meeshaan lagu sheegay iyo alfaraa'id wax la yidhaahdo waa maxay maxaa laga wadaa faraa'id ama cilmu lfaraa'id waa maxay faa'iidatuhusa waa maxay cilmigan faa'iidada laga leeyahay faa'iidada uu leeyahay haddii la barto maxaa laga faa'iidaa oo laga istafiidaa xukmuhusa waa maxoo in la bartaayo xukun ahaan waa maxay ma farada ma sunna waa maxay xukunkiisu wuxuu yidhi shiikhu kow alfaraa'idu faraa'idu jamcu fariida fariido ou la jamciyey waay bimacnaa mafruuda fariida waa faciila soo maha calaa wasni faciila waay laakiin bimacnaa mafcuula waay waa fariida bimacnaa mafruuda alfaraa'id haddaad maqasho waa jamac mufradkeedu waa maxay waa fariida fariidana maxaa laga wadaa bimacnaa mafruuda midii la farad yeelay midii la farad yeelay aha alfaraa'id marka maxay noqonayaan waxyaabihii la farad yeelay noqonayaan wahiya luqatan wahiya iyaduna luqatan wahiya xaggee loo celinaa damiirka fariidada alfaraa'id waa jamcu fariida soo lama dhih bimacnaa mafruuda wahiya fariidaduna luqatan luqad ahaan ashayu almuujabu waalmaqduucu saasaa la yidhahdaa fariida haddaad maqasho luqa ahaan waa ashayu almuujabu shaygii la waajibiyey waay ashayu almuujabu shayga la waajibiyey iyo walmaqtuucu iyo shaygii la gooyey oo la jaray ayaa waxaa la yidhahdaa fariida fariida saasaa laga wadaa luq ahaan marka waa saas waxaa soo haray istilaaxa fariida ama shayga faradka ahi istilaaxan markii la yidhaahdo hal istilaax ma yeelan karo oo waxaa la arkaa in la yidhaahdo shaygan waxaa la yidhahdaa faraa'id alxaji ama faraa'id aلsalaa ama faraa'id alwuduu iyo faraa'id fara badanaa jirta hadda midda loo dan leeyahana waa midii ku saabsaneed dhaxalka middii dhaxal ku saabsaneed waa fariido walba baabkeeda markii la joogo istilaax ahaan wixii baabkeeda markii la joogaa wixii baabkaas culimmada ka warramaahi ay u yaqaanaana lagu tacriifiyaa haddeer luq ahaan alfaraa'id waxaan yidhi waa jamcu fariida bimacnaa mafruuda luq ahaanna waxaa la yidhahdaa almuujabu almuujabu walmaqtuuc yaa la yidhahdaa luq ahaan meeshay rabto fariidaa ku jirtee laakiin istilaax ahaan markii istilaax la joogo ayaa la kala weecanaa la kala leexanaa fan walba iyo meel walboo la joogo culummada markaas fankaas ka warrameehu waxay markaas fariido ula jeedaan waa wax gaar ayaga u ah markaas fankaas si gaara ugu tacalluqa marka wuxuu yidhi marka sheikhu wa fi listilaaxi huna wa fi listilaaxi fariida istilaaxeeduna iyo waxaa lagu heshiyo fariido loo yaqaanaay huna hunaa waa xaggee waa hee waa cilmiga la yidhaha cilmu lfaraa'id alcilmu biqismati اlmawaariiثi fiqhan wa xisaaban saasaa la yidhaahdaa alcilmu ogaal la ogaado biqismati almawaariih dhaxallada qaybteeda iyo qaybinta la qaybiyo fiqhan xagga fiqiga loo ogaado iyo xagga fahamka iyo wa xisaaban xagga xisaabta iyo wax kala siinta dadka wax la kala siiyo alcilmu biqismati almawaariih yaa la yidhaahdaa tacriifkeedu waa kaas markii la joogo faraa'idda ama baabulfaraa'id markii la joogo fariida tacriifkeedu waa alcilmu biqismati almawaariih almawaariihay maxaa tahay almawaariih waa jamcu miiraah almawaariih waa jamcu miiraah wa huwa miiraahkuna maa yastaxiqu alwaarihu min maali lmeyiti saas waa lagu tacriifiyaa miiraahka waa dhaxalka maa yastaxiqu alwaarihu min maali lmeyiti qofka waaridka ahi wax dhaxlaahi waxa uu ka mudanayo oo uu ku leeyahay xoolaha meydka ayaa miiraaa la yidhaahdaa miiraaaa la yidhahdaa jamaceeduna waa mawaariih aa lagu jamciyaa waxaa kaloo la yidhaahdaa almaalu aladii khallafahu almayitu almaalu aladii khallafahu almayitu maalkii meydku uu ka tegey a waxaa la yidhaahdaa miiraah la yidhaahdaa waa dhaxalka xoolaha dhaxalkaa wa haddii la jamciyo maxaa lagu jamcinaa almawaariih ayaa lagu jamcinaa marka waxaa la yidhaahdaa istilaaxan fariido waxaa la yidhaahdaa alcilmu biqismati almawaariih cilmiga loo cilmi yeesho biqismati almawaariih qaybinta la qaybiyo dhaxallada fiqhan xagga fiqiga iyo wa xisaaban xagga xisaabta fiqiga waxaa laga wadaa xagga fahamka yaa wax ku leh meydkaan xoolihiisa yaa wax ku leh horta markii la ogaado cidda wax ku leh haddana waa in la fahmo qof walbaahu dadkan ka mid ah xoolahan wax ku lehu qof walba maxay leedahay waa wixii fiqiga ku saabsanaa xisaabtuna waa maxay see loo kala siinaa waay qof walba sidii loo kala xisaabi lahay wixii ku saabsan wixii ku saabsan waay xisaabtuna waa xisaabta caadiga ah tacliiq hoose fiiri wuxuu yidhi walmaqsuudu min cilmi alfaraa'idi fiqhuhaa waay laakiin cilmu lfaraa'id haddaad maqasho maqsuudka laga leeyahay oo uu ku dhacahay waa fiqiga faraa'idka iyo fahamka cilmulfaraa'id la fahmo ama xisaabuhaa laakiin faraa'idda xisaabteeda ee wax ku saabsan fa wasiilatun maxda waa wasiilo wasiila waxaa la yidhahdaa maa yutaqarabu bihi ila alghayr ow maa yutawasalu bihi ila alghayr waa wixii lagu gaaro isaga hayrkii lagu gaaro marka waa wasiilo waa dariiqo oo baraxla tuslaku cinda alxaajati ilayha markii loo baahdo ayaa la qaadaa waddadaas haddaan loo baahanna lama qaado marka aslan waxa uu ku dhacahi cilmu lfaraa'id markii laleeyahay waxa uu kuhadla ku dhacahi waa maxay waa alcilmu biqismati almawaariihi fiqhan waay xisaab ahaanna waxaa loo raaciyey maadaama aan laga maarmin wixii mararka qaar in jajabaa geli kara qaybaa geli karta maadaama aan cilmu lxisaab laga maarmin waxaa la yidhi qofku waa inuu wax ka yaqaano cilmigaan baranahi xisaabta waa inuu bartaa gaar ahaan qayb u qaybida u qaybida waayihii horena arrintaasu shay daruurihii ahayd waayahan dambe laakiin xoogaa waa iska fududaaday cilmigii waxaaba la iska helay aalado wax lagu xisaabiyo kolkoleetare iyo wax lagu xisaabiyo alla hela markaas haddaad tidhahdo sheegan toban igu qaybi ee aad ku dhufato batoonka garaacdo dhararagu soo siinaa xisaabtii oo dhan oo wada dhammaystiran oo daqiiq ah waayahay cilmulfaraa'id marka waa cilmigaas waxaa soo haray waxaan soo marnay fariida luq ahaan waxa la yidhaahdo istilaax ahaanna haddu meesha la joogo in la fiirinaayo waxaana ognahay in cilmigan uu ku caan baxay oo la magac baxay in la yidhaahdo cilmulfaraa'id haddaad maqasho waa cilmigee waa cilmiga ku saabsan biqismati almawaariih ku saabsan iyo cilmiga aan kitaabkiisa maanta bilaabayno wixii ku saabsan maxaa loogu khasisay magacaas maxaa loogu baxshay waxay dhahaan culimmada qaar khusisa hada alcilmu bismi alfaraa'idi khusisa hada alcilmu bismi alfaraa'id yaa lagu khasisay faraa'id in lagu magacaabo min qowlihi tacaala iyadoo laga iqtibaasaayo hadalkii ilaahay nasiiban mafruuda soo aayadda kuma jirto lirijaali nasiibun mima taraka alwaalidaani والأqربuنa وللنساء نصيب مma ترك الوالدان والأqربuنa مma قل منه أو kaثura نصيiبا مفروuضa halkaasaa laga qaatay markaasaa cilmulfaraa'id cilmigan uu ku caanbaxay haddii cilmulfaraa'id la yidhaahdo culumta kale la iltifaadi maayo cilmigan uu ku dhacaa waayahay faa'iidatuhu waxaa soo hartay cilmulfaraa'id barashada la bartaahu maxaa faa'iidaahu ay leedahay maxaa laga istafiidaa wuxuu yidhi markaa sheekhu faa'iidatuhu cilmigan faa'iidadiisu iisaalu nasiibi kulli waariin nasiibka waari walba oo ka mid ah dadka dhaxalka meydkan iska leh gaarsiinta la gaarsiiyo nasiibkiisa ilayhi isaga la gaarsiiyo iisaalu nasiibi kulli waariin waari walba nasiibkiisa gaarsiinta la gaarsiiyo ilayhi ay ilal waarii la gaarsiiyo faa'iidada laga leeyaha waa kaas cid walba oo meydkan dhaxal ku leh qaybta uu ku leeyahay xoolaha meydkan dhaxalkiisu ama inta uu ka yahay gaarsiinta qofkaas dhaxal kale la gaarsiiyaa faa'iidadiisu ay tahay qof walba oo meydkan dhaxal ku leh in wixii uu lahaa iyadoon intii ka badanna la siinayn ka yarna aan la siinaynin oo laga duud siinaynin in qofkii dhaxalka lahaa la gaarsiiyo ayaa faa'iidadiisu ay tahay xukmuhu waxaa soo haray xukunka cilmulfaraa'id barashadiisa barashadiisa la barto cilmulfaraa'id xukunkiisu waa maxay fardu kifaaya waay waa fardu kifaaya fardu cayn maaha sunnana maaha mubaaxna maaha waa farad laakiin faradkiisu waa maxay waa fardu e kifaaya fardu cayn iyo fardu kifaaya farqiyaa u dhexeeyo fardu caynka qof qof ka xambaari kartaa uma jirto sheegu hadii la yidhaha waa fardu cayn qof walba iskiisaa looga rabaa qof qof ka xambaari kartana ma jirto dadka dhan hadday sheegaan la yimaadaan hal qofu ay ka harto halkaas qof waa dembiile intii kalaa tukatay ama intii kalaa yeeshana lagaa yeeli maayo sida salaadda iyo soonka iyo waxa la midkaa fardu kifaaya laakiin waa maxay waa shay haddii dadka qaarkood ay la yimaadaan inta kale ka dhacaya inta kale ka dhacaya marka cilmigan barashadiisu waa fardu kifaaya idaa qaama bihi hadduu isaga u istaago idaa qaama bihi xaggee loo celaa damiirka cilmigan barashadiisa idaa qaama bihi haddii cilmigan barashadiisa uu istaago man yakfi cid ku filan oo dadka kala deeqi karta oo dadku kala deeqi karta cid walboo in wax loo dhaxlo u baahan wax xoolaha u dhaxli karta hadday u istaagaan saqata alfaradu can baqiyati اnnaasi saqata alfaradu faradkii waa ka dhaca can baqiyati اnnaasi wujuubkii iyo faradkii waa ka dhaca can baqiyati اnnaasi dadka inta ka soo harta inta soo harta dadka faradkii waa ka dhaca waa uun in la helo haddii dhaxal loo baahdo dad dadka dhaxashiiya xoolahaas oo xoolahaas u qaybiya oo cilmigaas cilmulfaraa'idkaa yaqaana waa in dadka laga dhexlo lana gaaro haddii la waayo dadka dhan waa dembaabaya haddii laakiin dad saasaa la helo oo u istaaga arrintaas oo u quma oo cilmigaas cilmulfaraa'idkaa barta waajibka iyo faradku inta kale waa ka dhacaa qofka caalimka ah waxaa soo haray qofka caalimka ah oo cilmigan cilmulfaraa'idka caalimka ku ah maxaa loo yaqaanaa magaciisu waa maxay culummadu maxay u yaqaanaan waxaa tidhaha wayusamaa alcaarifu bi hada alcilmi wayusamaa alcaarifu bi hada alcilmi faaridan wa fariidan wa faradiyan wa faraa'idiyan magacyadaasba waa leeyahay waxaa lagu magacaabaa qofka yaqaana cilmigan faaridan a la yaqaanaa alagu yaqaanaa oo lagu magacaabaa faaridan waxyaabaha lagu magacaabo oo loo yaqaano waxaa ka mid ah in la yidhaahdo cilmulfaraa'id qofka ku takhasusay oo cilmulfaraa'idka yaqaana in la yidhaahdo faaridan alle faarid alle faarid fulaanun faarid haddaad maqasho maxaa laga wadaa caalimun bicilmi alfaraa'id waay waxaa la mida wa fariidan fulaanun fariidun maxaa laga wadaa isagana ay caalimun bicilmi alfaraa'idaa laga wadaa waxaa la mid ah faradiyan yaa u nisbaa la gelina faradiyan ama faradiyan raada ama kordhig ama reeb faradiyan alle waa mid loo nisbeeyey cilmulfaraa'idka loo nisbeeyey waxaa kaloo leegi karaa wa faraa'idiyanna waa la dhahaa faraa'idiyan fulaanun waa faraa'idi saasaa leeyaha faraa'idi faraa'idiyun waa faraa'idkiyaa loo nisbeeyey faraa'idiyun alle ay caalimun bicilmi alfaraa'id ayaa laga wadaa qaala almualifu raximah اllah alxuquuq اlmutacalliqaة bالtarika wa bayaanu اlmuqadami minha wa bayaanu lmuqadami minha waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa talkhiisu fiqhi اlfaraa'id libni cuthaymiin raxmat ullaahi calayhi waxaan soo marnay wixii ku saabsanaa tacriifka faraa'idda iyo faa'iidada cilmulfaraa'idka oo la barto faa'iidada uu leeyahay iyo xukunka cilmulfaraa'id in la barto xukunkiis halkan waxaan ka guda gelaynaa wax ku saabsan alxuquuqu almutacalliqatu bitarika alxuquuq xuquuqda iyo xaqyaasha alxuquuq waa jamcu xaqin xaqyaasha ku tacalluqa bitarikati tarikada iyo dhaxalka iyo xoolaha qofka dhintay uu ka dhintay qof hadduu dhinto oo xoolo ka dhinto xoolahaas xuquuqa ku tacalluqaysa xuquuqdaas marka ku tacalluqda iyo wa bayaanu lmuqadami minha iyo sida loo kala hormarinaayo haddaan kulligood aysan ku fillayn xuquuqdu yacnii xooluhu aysan ku fillayn sida loo kala hormarinaayo iyo wixii yaalla meesha lagu hormarinaayo iyo say u kala horreeyaan ayaa baabkan looga warramaa wuxuu yidhi markaa shiikhu alxuquuqu almutacalliqatu bitarika tarikada iyo dhaxalka iyo xoolaha laga dhintay xuquuqda ku tacalluqdaahi khamsatun waa shan murattabatun kataali shanaa ku tacalluqda shan sheeyaa ku tacalluqda xoolaha dhinta xoolaha dhaxalka ah shantaasna waxaa loo tartiibinaa sida soo socota sida soo socotay u kala horreeyaan oo loo kala hor bixinaa waxa ugu horreeyo laga bixinaa waa maxay waa mu'anu tajhiizi ilmayiti min hamani maa'i taqsiilihi wa kafanihi wa xanuutihi wa ujrati ghaasilihi wa xaafiri qabrihi waxa ugu horreeya oo laga bixinaa waxaa waayuu yidhi sheekhu ama xaqa ugu horreeya oo ku tacalluqa xaqa ugu horreeya oo ku tacalluqa xoolaha dhaxalka ah waxa waayuu yidhi sheekhu waxa la yidhaahdo mu'anu tajhiizi ilmeyit mu'an waa jamcu mu'na mu'na oo la jamciyey waa waa kulfada iyo mashaqada iyo waxyaabaha dhibabka ah oo axwaashan ama diyaargaraynta meyidku ay keensanayso waxyaabaha diyaargaraynta meyidka ku saabsan ayaa ugu horreeya wax laga bixiyo xoolaha meyidku ka tegey ama xoolaha dhaxalka ah qofkii xoolahan lahaa oo ka dhintay ayaa marka koobaad laga diyaarinaa waay macnuhu isagii diyaarin u baahan diyaargarayn u baahan yahay diyaargarayntu u baahan yahay waa maxay wuxuu u baahan yahay mayrid iyo dhaqid iyo karfanid iyo catarid iyo godkiisii god in loo qodo oo cidda godka qodaysa ujro lagu siiyo iyo ciddii dhaqaysa haddii si kale loo waayo waxu dhaqa biujro cid ku dhaqday lacag cid ku dhaqda mooye in lacag lagu bixiyo dhaqmadiisa waxyaabahaas a waxaa la yidhahdaa mu'anu tajhiizi ilmeyit waa waxyaabaha taklifooyinka ah mashaqooyinka ah oo ka imaanaya diyaargaraynta meydka la diyaargaraynayo kow xaqa koobaad oo xoolaha lagu leeyahay waa xaqaas xaqa koobaad oo xoolaha lagu leeyahay waa xaqaas waayahay xaqa koobaad waxa waa yidhi sheikhu mu'anu tajhiizi ilmeyit waa waxyaabaha ku saabsan diyaargaraynta meydka la diyaargareeyo iyo diyaarinta meydka la diyaariyo oo min hamani maa'i taqsiilihi ah mayriduu u baahan yahay waxaana lagu mayraa dadka waxaa lagu mayraa waa biyo biyihii haddii lacag la'aan lagu waayo waxaa qasab ah in biyihii la soo iibsho biyihii in la soo iibiyaa qasab ah biyihii marka waxaa laga iibinaa xoolihii uu ka dhintaa laga iibinaa meel kale iyadoonba loo doonin xoolihii uu ka dhintaa laga iibinaa wa kafanihi karfanuu u baahan yahay in la karfano meyidku waxaa laga karfanaho waa xoolihii uu ka dhintay qarashka karfanta waxaa laga qaadaa xoolihii uu ka dhintay wa xanuutihi catarinu u baahan yahay udugeyn udugeynta iyo catarinta waxaa laga catarinaa xoolihii uu ka dhintay wa ujrati haasilihi midka dhaqaaya mushaarkiisa mushaarka midka dhaqaaya ee lacagta ujradaah uu qaadanaayo na iyadana waxaa laga bixinaa xoolihii u ka dhinta iyo waxaafiri qabrihi iyo ujrati xaafiri qabrihi qabrigiisii cidda qodaysa oo lacagta ku qodaysa lacagta ay qaadanayso waxaa laga bixinaa xoolihii u ka dhintay qofkaani waxaanoo dhanna waxay soo wada gudagelayaan mu'anu tajhiizi ilmeyiti ay soo wada gudagelayaan waa waxyaabihii ku saabsanaa diyaargaraynta meydka la diyaargareeyo waay diyaargaraynta meydka la diyaargareeyo waxa ugu horreeyo xoolaha meydka laga gooyo waa waa arrintaas waa mu'anu tajhiizi ilmeyit labo xaqa labaad oo ku tacalluqa ah xoolaha laga dhinto xoolaha dhaxalka ah waa maxay alxuquuq almutacalliqa bicayni tarika xuquuqda ku tacalluqda tarikada ee dhaxalka laftirkeeda ka duyuuni almuwahaqa birahni xoolihii qaar ka mid ah aan xor ahayn oo xabsi ku jira oon dadkii dhaxalka iska lahaa aysan xor u noqon karin qofka ka dhintana markuu ka dhimanayaba uusan xor u ahayn tusaale ahaan xoolihii qaar ka mid ah toban garaam oo ka mid ah oo dahab ah matalan oo xoolihiisii ka mid aheed aa dukaanka taalla rahanayna u taallaa kiish badanuu ka soo qaatay dukaanka wuxuuna dhigay toban garaam oo dahaba oo rahaan u dhigay kadibna waa la oofsaday tobanka garaam isagaa iska leh xoolihii wa dhaxalka ahay waay xoolihii dhaxalka ahay waay laakiin maanta dadku dhaxalka iska lahay xoolahan uma madax bannaanoo xoolahan waxay ku xidhan yihiin rahanaa loo haystaa oo kiish badarahaa maqan kiishkaas badarka ilaa laga keeno xoolahaanu waa rahnanaanayaan isagana looma oggola in ciidda dhaxalkiisalana looma oggola xoolihii marka qaar ka mid ahaaba xabsisan xaqa labaad marka oo xoolahan laga bixinaahi waa xoolihii iyo wixii dhaxalka ahaa wixii ku xidhan sidii loo furi lahaa oo dhaxalka arrintaas looga madax bannayn lahaa sida xoolahan oo kale xoolahan daynkan daynkan lagu adkeeyey rahanta oo kale waa laga bixinaa daynkan waa laga bixinaa matalan kiishkii badarka ahaa waa laga bixinaa lacagtiisii xoolihiisii aan laga bixinaa si tobankii garaam oo rahanta meesha u taallay ay u madax bannaanaato xoolaha dhaxalkaa loogu soo celiyo xoolaha dhaxalkaa loogu soo celiyo waayahay xaqa labaad wuxuu yidhi waa alxuquuq alxuquuqu almutacalliqa waa xuquuqda ku tacalluqda bicayni tarika tarikada laftirkeeda dhaxalka laftirkeeday ku tacalluqdaa dhaxalkiyaa lagu soo furdaaminaa ka duyuuni muwahaqa daymihii la adkeeyey birahni lagu adkeeyoo kale qofkan daynaa lagu leeyahay laakiin daynkan lagu leeyahay dayn la adkeeye maaha oo rahan lagu adkeeyey oo xoola xoola ra xoola xoolihiisii ka mida rahan looma xoolihiisi yacni haa rahanaa lagu adkeeye dhe oo xoolihiisii qaar ka mid ah waxaa loo haystaa rahan loo haystaa ka duyuuni almuwahaqa birahni oo kale waa xaqa labaad culammada qaarna xaqaanayba kii hore ka hormariyaan oo xaqa koobaad waxay leeyihin alxuquuq almutacalliqa bicayni tarika ka duyuuni almuwahaqa birahni oo kale waay leeyihin xaqa labaada wuxuu noqonaa mu'anu tajhiizi ilmeyit culamada qaarna saatay u tartiibiyaan saddex iyo xaqa saddexaad alxuquuqu almutacalliqa bidimmati almeyit dimada meyidkay ku tacalluqdaa meyidkiyaa lagu leeyahay ka duyuuni alatii laysa fiiha rahnun sawaaء kaanat lilahi tacaala kaالzakaati am lilaadamiyiina kalqardi xaqa saddexaad waa maxay waa wax dimadii meyidka ku tacalluqa waa wax meyidkii lagu leeyahay meyidkiyaa lagu leeyahay wax xoolaahoo meydkii looga hayo xoolihiisii ka midana ma jiraan tan iyo tii hore farqigaa udhaxeeya labadu waa laba dayn laakiin labada dayn farqigaa udhaxeeya oo daynkii hore xoolaa loo haystay oo ninkaa saas hadduu ku dhinto aanke uusa aan ninkii uu rahanta ag dhigay aan lala macaamilin waxaa ninkaas agtiisa ka yaalla wax daynkii looga u qaadan kara ninkaasi amaba ka badan xoolihiina uu ka tegayo dhaxalka ahayna qaar ka mid aha xabsisan oo qaar ka mid ahee daynkiisu calaaqa la leeyahay waa waa suuraddii hore suuraddan laakiin xoolihiisii wax ka miduhu rahan uma yaallaan xoolihiisiina wax calaaqaaho gaara lama leh deynkaanu laakiin isaga dimadiisiyaa deynka lagu leeyahay dayn uu qaatay qofkuu dayn ka qaadana waa iska aaminay wax rahana keenana ma uusan dhihin waana uu dhintay qofkii see la yeelaa qofkaas xaqa saddexaad oo laga bixinaa waa deynkii lagu lahaa yaanba rahanu ka oolina xaqa koobaad waa maxaan nidhi waa diyaargaraynta meydka la diyaargareeyo iyo ninkii xoolahan lahaa iyo qofkii xoolahan ka dhintay diyaargaraynta laga diyaargareeyo xaqa labaad waa maxay waa wixii ku saabsan xuquuq ah oo ku tacalluqa bicayni tarika ayaa ku xiga xaqa saddexaad waa maxay dimmada meyidka wixii ku tacalluqa oon xoolihii haddeer calaaqa gaara aan la lahayn ayaa saddex ah saddex wuxuu yidhi alxuquuq almutacalliqatu bidimmati almeyiti waa xuquuqda ku tacalluqda meyidka iyo kan dhintay dimmadiisa ka duyuun allatii laysa fiiha rahnun duyuunta iyo deymaha aan rahan lahayn oon rahan laga qaadin meydkii sawaaun kaanat lilaahi ahaatee lilaahi u sugnaataya tacaalaa sarreeya ka zakaati sakooyina lagu lahaa xoolaha ma laga bixinaa mase laga bixi maayo sakooyinku waa dayn lagu leeyahay ilaahayaana ku leh xoolaha waa laga bixinaa intaan la qaybsan am lilaadamiyiina ama reer aadam ha u sugnaadeene kalqardi oo kale kalqardi ninu wuxuu ka daynsaday toban dollar ama boqol dollar wax rahanoo laga qaadana lama arko saasna waa uu ku dhintay amaahdaas marka maxaa la samaynaa xoolihiyaa laga bixinaa xoolihiisiyaa laga bixinaa waana darajada saddexaad darajada afaraad alwasiyatu aljaaiza alwasiyatu aljaa'isa wasiyada iyo dardaaranka oo weliba jaa'izadaa oo bannaan wasiyada waxay u qaybsantaa jaa'iza iyo iyo hayru jaa'iz ay u qaybsantaa marka midda la ictibaarinaa waa midda jaa'izada ah wahiya maa kaanat biuluثi faaqal ligayri waariثin middaas jaa'izadaahi waa wixii ulu iyo wixii ka yar ah ulu iyo wixii ka yar ou xaq u leeyahay qofku inuu xoolihiisa ka dardaarmo markuu dhiman rabo dardaaranka uu dardaarmaayo wuxuu xaq u leeyahay xoolihiisa ulu saddex markii loo qaybsho qayb ka mida iyo wixii ka sii yar inuu dardaarmo o dardaaran ku sadaqaysto ka badan laakiin looma ogola nabiguna alayh isalaatu wasalaam waa u diiday saxaabigii saxaabigu ahaa sacd ibnu abi waqaas nabigu waa u diiday alayh isalaatu wasalaam uluaan waa u diiday nisf waa u diiday kadibna nabigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi waulu auluu wauluu kaiir uludkaaba badanba uludka ka badan maya si walbadu xoolo badanta dadka ku dhexlaanay u yaryihiin xoolahaada markaad dhiman rabto dardaaranka aad dardaarme waxaa lagaga ogol yahay inaad ka sadaqaysato saddex qaybood meel ka mid a saddex markii loo qaybsho hal meel ah marka wixii saddex markii xoolaha loo qaybsho meel la-eg ama ka yar dardaaran sharciga waafaqsan waay wixii ka badanna waa dardaaran aan sharciga waafaqsanayn la fuli maayo waayahay waxaa kaloo shardiga ligayri waariin inuu u sugnaado dardaarankaas ulukay wixii ka yar waxaa loo dardaarmi karaa ligayri waariin bes qof aan dhaxalka wax ku lahayn laakiin qof dhaxalka wax kuleh hadii loo dardaarmo waa wasiyadu waa waa ayru jaaiza waa waa ayru jaaiza waa baaila ma ma la fulinaayo wiilkayga wiilashayga wiil ka mida ama gabdhahayga gabar ka mida ama qof dadka dhaxalkayga leh ka mida ayaan wax u dardaarmay lagaa yeeli maayo maxaa yeele nabigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi in allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu ilahay wuxuu siiyey mid walba oo xaq u saaxiib ah xaqiisuu siiyey ee falaa wasiyata liwaariin falaa wasiyata liwaariina nabiga alayh isalaatu wasalaam dardaaran uma sugnaanin ama looma ogolo qof asagu waari ah oo dhaxalka wax ku leh qof aan dhaxalka wax ku lahayn oo dhaxalkan wax ka qaadayna dardaaranku loo ogolyaha in loo dardaarmo meeqa xaqaan maraynaa oo ku tacalluqda xoolihii tarikada ahaa afar kan shanaad alirfu oo ugu dambeeya alirfu waa dhaxal dhaxal wuxuu imaanaa shantaas kadib afartaas kadib afartaas arrimood markii la bixiyo oo la fuliyo kadib aa dhaxalku imaana oo dadkii dhaxalka iska lahaa dhaxalka loo qaybina koow waxaan nidhi waxaa laga bixinaa xoolaha meydka mu'anu tajiizihi waxa ku saabsan laba maxaa ku xiga alxuquuqu almutacalliqa bicayni tarika saddex maxaa ku xiga alxuquuq almutacalliqa bidimmati اlmayiti afar maxaa ah alwasiyatu اljaa'iza alwasiyatu aljaa'iza wasiyada hayru jaa'izada waxaa ka mid a shay xaaraama hadduu dardaarmo ka war hadduu yidhaha xoolahayga qaar ka mid a kiniisad ha lagu dhiso ama khamraha lagu cabo hadduu yidhaha ma laga yeelaa laga yeeli ma waxaas waa wax xaaraama waayahay wuxuu yidhi marka midda shanaad intaas markii la fuliyo xoolaha laga bixiyo xoolaha waxa inta soo hara waxaa la siina alirthu aa ku imaana alirthu xaqa shanaad waa alirthu waa dhaxalkii wayuqadamu minhu alirthu bilfardi waxaana isaga laftirkiisa irtiga iyo dhaxalka la hormarina fardiga midka ah faradka midka ah ahlulfuruudka aa la hormarina uma atacsiibu kadibna waxaa ku xiga waxa casabo wax ku dhexlaay uma araximu kadibna qaraabada ka dambayda casabada ayaa saddex ah haddii casabadii dhoweed la waayo ayagana saasaa loo tartiibina calaa kullin dhaxalku waxuu imaanaa darajada shanaaduu imaanaa xuquuqda meydka xoolaha uu ka tago ku tacalluqdana waa shan xaq waxayna u kala tartiibsan yihiin saatana u kala tartiibsan yihiin midka ugu dambeeya waa midke waa alirfu waay miaalu mihaalun yuwadixu daalika mihaal arrintaas tawdiixinaaya oo caddaynaya an yamuuta mayitun wayabluqa wayabluqa maa yatacallaqu bitarikatihi kataali an yamuuta mayitun inuu dhinto mayit yacani mid dhintaa dhimana qofaa dhimata markay dhimatay kadib naftu ka baxda lagama wado laakiin qofaa dhimataa laga wadaa wayabluqa maa yatacallaqu bitarikatihi kataali waxayna gaarayaan waxa tarikadiisa ku tacalluqa sida soo socota sida soo socotay gaarayaan xuquuqdaana tarikadiisii ku tacalluqda kow miatu riyaalin mu'anu tajhiizihi diyaargaraynta meydkiisa waxa ku baxahay waa maxay waa boqol riyaal riyaalkaad rabta ka dhig ama boqol dollar dhe ama boqol shilin dhe ama boqol riyaal dhe waa un boqol ayaa waxaa ku baxaya mu'anu tajhiizihi waxa ku saabsan isaga diyaargarayntiisa meydkiisa diyaargarayntiisa miatu riyaalin daynun muwahaqun birahnin boqol riyaalna waa dayn lagu adkeeyey rahan lagu adkeeyey waa xaqii labaad saddex riyaalun miatu riyaalin daynun laysa fiihi rahnun waa boqol riyaaloo oo xaqii saddexaad soo gadaysa oo dayn ah aan rahan ku jirin afar miatu riyaalin wasiyatun jaa'iza boqol riyaalna waa loo baahan yahay oo wasiyo jaa'iza ah oo dardaarmay meydkii shan oo u dambayda waarithun mid wax dhexlaaya yuu yahay waaridkaani zawjun wa ukhtun shaqiiqatun zawjun waxa dhintay markaas waa maxay zawj haddaad maqasho nin wax dhaxalla haddaad maqasho waxa dhintay yihiin xaaskiisii waa waa waa dhadig waxa dhintay waaya gabalaa dhimatay wax dhaxla intaanay ka tagtay ninkeedii iyo ukhtun shaqiiqatun ukhtun shaqiiqatun maxaa laga wadaa walaasheed ku aabbayahee hooyo ah walaasheed ku aabbaye hooyo ah iyo ninkeedii intaasaa wax dhaxlaa ka jooga labadooda mid walba oo ka mid a muxuu wax ku dhaxlaa markuu saatanoo kale yahay nisfi uu qaadanaa bar xoolaha baruu qaadanaa xoolaha mid walba hau baruu qaadanaa xoolihii marka labadooda kala goosaa soo maha wixii usoo haray labadooda kala goosana waaya intaanoo xaqaa ku tacalluqda gabadhaan dhimatay xoolaheeda waxaan dhintay waa gabar soo maa xoolaheeda waxaana ku tacalluqa boqol riyaal waxaa lagu bixiyey diyaargarayntii meydkeeda boqol riyaalna waa dayn waa daynun muwahaqun birahnin boqol riyaalna waa daynun laysa fiihi rahnun boqol riyaalna waa wasiyatun jaa'iza iyo ninkeedii iyo iyo ukhtun shaqiiqatun waaya soo gudub marka faidaa khallafa haddii meydkaanu uu ka tago miata riyaalin faqad intaasoo shay a lagu lahaa intaasaa xoolaheeda ku tacalluqday gabadhaan iyo meydkaan faidaa khallafa hadduu ka tago marka meydkaanu miata riyaalin faqad boqol riyaal bas aaba xoolihiisa ka jira xooloo dhanba boqol riyaal uu ka leeyahy surifat surifat waa lagu sarfinaa surifat waxaa la sarfinaa waa maxay surifat waa la sarfinaa boqolkii riyaal fii mu'ani tajhiizihi meydkan diyaargelintiisa lagu sarfinaa waxa ku saabsanoo mashaqooyinha lagu bixina wa turika albaaqi inta soo hartana waa waa laga tegaase waxba uma soo harine inta soo hartay waxba uma yaallaan intaas waa la fahma soo maa wuxuu rabaa shiiku inuu ku tusiyo xuquuqdan meydka xoolaha uu ka tegey ku tacalluqdaahi siday u tartiibsan yihiin tartiibkaas faa'iidada ka dhalanaysu rabaa inuu ku tusiyo faa'iidada ka dhalanaya waa maxay waxaan ku fillayn xuquuqdan ku tacalluqda meydka ee xoolihii uu ka tegaya dhaxalka ahaa ee waxaan ku fillayn haddii dhaxalkuba uu noqdo say u kala owlaysan yihiina loo kala hormarinaa waay macnuhu ama siday u kala horreeyeen ayaa loo kala hormarinaa waxaanoo dhan haddii hal boqoloo riyaal la helo hal boqoloo riyaal hadduu meydku yeesho wixii ugu horreeyey ayaa lagu bixinaa oo xaqii ugu horreeyey oo xoolaha ku tacalluqay xaqaas muxuuna ahaa mu'anu tajhiizi ilmeyid soo maanayn ayadaa lagu bixinaa waidaa khallafa mi'atay riyaalin faqad hadduu ka tago meydku mi'atay riyaalin laba boqoloo riyaal bas surifat waa la sarfinaa labadii boqol fii mu'ani tajhiizihi koow iyo wadayn almuwahaq iyo daynkii la adkeeyey birahni lagu adkeeyey wa turika albaaqi baaqigana waa laga tegaa intaas waa la fahmaan maleena baaqiga waxuma soo harin waxyaabahan xuquuqdan oo kale waxuma soo harin marka waa laga tegaa wuxuna kuma filla sida noo imaan doontaan wux hadday ku filan yihin waa waa loo wada qaybinaa waa la kala gaarsiinaa laakiin haddaysu ku fileen cidda ugu horrayda oo xaqa ugu horreeya leh ayaa lagu bilaabaa xaqa ugu horreeya cidda leh ayaa lagu bilaabaa waxa xoolaah meesha yaalla haddii marka isaga ay ku go'aanna waa la kala dareeraa hadday wax ka soo haraanna qolada ku xigtaa lagu xijina waidaa khallafa alaamati alaaa mi'ati riyaalin saddex boqol oo riyaalu ka tegey faqad surifat fii mu'ani tajhiizihi koow waa boqol riyaal sooma mu'ani tajhiizihi boqol riyaal eh boqol riyaal ku bixi iyo wadayn muwaaqu asna boqol riyaalu ahaa iyo wadaynu hayru muwaaq asna boqolkii riyaal si saddex boqoloo riyaalna waa ka tegey meydku wa turika albaaqi baaqigana waa laga tegaa baaqigu waa maxay markaa noo haray waa wasiyadii jaaisada ahayd oo boqol riyaal aheed iyo waaridkii waayahay waidaa khallafa sita miati riyaalin waidaa khallafa sita miati riyaalin lix boqoloo riyaal haddii uu ka tago qofkii dhintay surifa minhaa alaau miatin fii ma sabaqa surifa minhaa alaau miatin waxaa lagu sarfinaa fii maa sabaqa wixii soo hormaray lix boqol uu ka tegey saddex boqol wixii soo hormaraa la siinaa wixii soo hormara maxay ahaayeen boqol waxaa iska lahaa mu'anu tajhiizihi boqolna waxaa iska lahaa aldayn lmuwaaq birahnin boqolna waxaa iska lahaa addaynu hayru lmuwaaq birahnin maxaa soo haray markaas lixdii boqol saddex boqol saasaad u qaybisa meeqaa soo haray lixdii boqol saddex boqolaa soo haraysa wa miatu riyaalin fi lwasiya boqol riyaalna waxaa ku bixisaa wasiyadiiyo dardaaran ku bixi wa miatu riyaalin boqol riyaalna markii boqol riyaal dardaarankii lagu bixiyo meeqaa soo haray saddex boqol awal hore waa horaan u bixinay boqol riyaalna waxaan ku bixinay dardaarankii lixdii boqol meeqaa ka soo haraysa laba boqol maxaa labadaas boqol yaa iska leh zawjka iyo iyo aluktu shaqiiqa mid walboo ka midana xoolaha nusay leedahay nusfiyay leedahay labadan qofood qof walboo ka mida xoolaha nusfiyu leeyahy waaya ninkii barsi gabadhii walaasha ahaydna barsi min meeqay u kala qaadayaan labada boqol boqol iyo boqol waayahay wa miatu riyaalin fi lwasiya wa miatu riyaalin lizawji wa miatu riyaalin lilukti shaqiiqati ukhtada shaqiiqadaha iska leh lixdii boqol maxaa ka haray waa isku dhammaatay lixdii boqol waa isku dhammaatay calaa kullin waxuu ka wadaa shiiku hadalkan wuxuu ula jeedaa xuquuqda ku tacalluqda dhaxalka waa shan xaq waxayna u kala tartiibsan yihiin sida lasoo sheegay kala tartiibtan faa'iidadooduna waxay imaanayaan haddii xooluhu ay ku fillaa waayaan inay wada kala gaaraan markay ku fillaa waayaan xooluhu inay wada kala gaaraan sida ay u kala horreeyaana lagu kala hormarinaa kii marka wax ka go'aan waa iska tegaa haddii xooluhu ku fillaadaanna sida haddeer markuu lix boqoloo xoola lix boqoloo kale uu ka tegey haddii xooluhu ku fillaadaanna xuquuqdan oo dhan dadka xuquuqdan ku tacalluqda oo dhan haddii wax ku filan uu meyd ka tagana waa lagu fillaysiinaa waa la deeqsiinaa intaas waa la fahmaan u malaynaa ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية وايه وصيده iyo irtiga la hormariyay irtiga la waxa la hormariyay wasiyada la hormariyay sababtu waa maxay wuxuu leeyahay sheekhu wasiyo irtigu wuxuu wax dhaxlaama irtigu uu yimaada ama dhaxal ku yimaada bacda alwasiyati wa bacda alwasiyati ayay wax dhaxlayaan dadka hadda labada qofood ah oo mid walba uu nus leeyahana wasiyadu markay baxdo kadib iyo waxa ka horeeya wixii soo haray kala ay nus iyo nusu kala yeelayaan wixii soo haray nus iyo nusu kala yeelanayaan saddex boqol hadday u soo harto marka iyadoo waxa joogaa wax dhaxlahay ay yihiin zawjkii iyo alukhtu shaqiiqa oo mid walba xoolaha nus uu leeyahay meydkiina uu dardaarmay boqol riyaal in laga bixiyo xooluhuna ay saddex boqol yihiin marka koobaad maxaa la bixinaa wasiyadaa la bixinaa oo boqolkii wasiyadaa dardaarankeeda la bixinaa kadibna labada boqol oo soo hartaa nus iyo nus loo kala siinaa labadooda wakaas nuskay nuska waxay kala qaadanayaan uri sheekhu goormay kala qaadanayaan bacda alwasiyay kala qaadanayaan nuskay nuska bacda alwasiyay leeyihiin wa wajhu taqdiimi lwasiyati wejiga horumarinta wasiyada in la hormariyo ah cala alirfi dhaxalka laga hormariyo hunaa halkan anna farada kulli waaxidin waa masaladan markaan joogno anna farada kulli waaxidin mid walba faradkiisu oo min azawjiya walukhti ashaqiiqati ka ahaaday annisfu mid walbaahu ee faradkiisu waa nusf waa bar walam yufrad lahumaa annisfu nisfigana looma farad yeelin oo looma goynin ilaa binisbati markii loo fiiriyo limaa baqiya bacda alwasiyati wasiyada iyo wixii dardaarankaah marka la bixiyo kadib wixii soo hara maahana ka hor ma laha nuska intaas waa la fahma soo maaha waaya meeshaan iska fiirsa marka walow lam tuqadam alwasiyatu haddaan wasiyada la hormari lahayn calayhimaa labadooda aan wasiyada laga hormari lahayn labadooda waa labadee azawju iyo walukhtu shaqiiqa lakaana lilwasiyati wasiyada waxaa u sugnaa lahaa lakaana lilwasiyati wasiyada iyo dardaaranka waxaa u sugnaa lahaa khamsatun wa sabcuuna shan iyo toddobaatan aa saddexda boqol uga sugnaa laheed wasiyada iyo dardaaranka uga soo aadi laheed ولكل واحد من الزوج يا والأخت ولأخت ولكل واحد من الزوج يا والأخت شقيقنا مئة واثنا عشر ريالا ونصف ريال أي أسمنا له mid walba labadooda waxa u sugnaa lahaa se mid walba wixii bar uu leeyahay waxa isla egay leeyihiin mid walba waxa u sugnaa lahaa boqol riyaal iyo laba iyo toban iyo bar boqol iyo laba iyo toban iyo bar riyaala u sugnaa laha waa masale adag waay waa adagta waayahay say ku ahaanaysaasi waxay ku ahaanee haddii wasiyada la yidhaahdo si caadiha loo dhaxashiiyo wasiyadii waa ulu wasiyadu waxa ay leedahay waa maxay saddex boqolaa taalla boqol ka midana waa dardaaran wasiyadu waa maxay maanta ma nus ma nisfiya mase waa ulu mase waa rubuc mase waa umun waa maxay maxay noqonee uluay noqonay soo maaha saddex meelood meel ka mida waa waaya labadan qofood qof walba oo ka midana muxuu leeyahay xoolaha nisfi uu leeyahay masalada lix ka dhis matalan waa noo imaan doonta hadii la yidhaha lixaad ka dhisay xoolihii lix ka dhig matalan xoolihii lix haddii laga dhigo ee ulu laga siiyo wasiyadii uluku waa meeqo lix ulukiisu lix saddex markii loo qaybsho waa meeqo qaybteedu waa labo xagga iska dhig haddana lixdii waxaad ka bixidaa nus ka bixi nuskeedu waa meeqo lix nuskeedu waa meeqo lix kale barkeed waa saddex labadooda mid walba oo ka mida saddex uu leeyahay saddex iyo saddex isku dar waa meeqo waa lix labadii ku dar hore oon bixinay sideed masaladan maxay nooga dhisneed lixay nooga dhisneed cawlii waxbaa imaanaya sideed ka dhig marka masalada sideed ka dhig meeshii aad ka dhistay lixda bal sideed gaarsii wuxuudiina yaryarayn wuxuudiyaa la yaryaraynaa markaasaa waxaa la siinaa wasiyadii uludka laheed waxaa la siinaa rubuc sii wasiyadii awal uludtay le soo ma maadaama masaladii cawlgalay waxaad siida rubuc sii saddex boqol xooluhuna meeqay ahayd aslan aan haysane xoolaha yani xoolaha caadiga meydku ka tegey meeqay ahayd saddex boqoloo riyaal soo maaha saddex boqoloo riyaal rubiceedu waa meeqo saddex boqoloo riyaal rubiceeda bal afar u qaybiya waa meeqo toddobaatan iyo shan wasiya sii hees wasiyadaa la siinaa uludkii maanta ma qaadayso rubco ka sii saddexda boqoloo riyaal meeqay qaadane wasiyadu toddobaatan iyo شan wuxuu ku yidhi shiiku lakaana lilwasiyaةi خamسaة وa sabcuuna wixii soo haray marka waxaad u qaybidaa waxaa laba loogu qaybinaa wixii soo haray waxaa laba loogu qaybinaa zawjkii iyo iyo uktu shaqiiqada ayaga laftirkooduna waa noo imaan doontaahe wixii ay lahaayeen oo nuska ahaa waa laga hoos marina waa laga hoos marina wixi ay lahaayeen oo nuska ahaa ulu iyo wax jajabaha la siina inkaas waa la fahma soo maa bas waa ku soo ceshaa hal maraan kusoo celinaa haddii wasiyada la hor mariyo iyadoo xoolaha meydka uu ka tegay ay saddex boqoloo riyaal yihiin boqol riyaalna u dardaarmay oo ulud ah waxa dhexlaahuna ay yihiin uktun alukhtu shaqiiqa iyo azawj ay yihiin oo mid walba oo ka mid a xoolaha uu nus leeyahay haddii wasiyada la hor mariyo wuxuu waa dhib yaraanaya wasiyadaana la hormarina sida saxdaa maxaana lagu bixinaa wasiyadii boqol riyaal labada boqoloo soo hartana waxay u kala qaadanayaan nusfi iyo nus boqol iyo boqol ay u kala qaadanayaan waana la kala dareeray waa dhib yartaa masaladaas haddaan saas la yeelin oo isku mar wax la siiyo maxaa imaanaya maxaa imaanaya saas boqolkii dardaaranka inuusan meesha imaanin boqolkii meydku dardaarmay ma baxaayo markaas sousa ku baxaynin wixii markii la yidhaahdo dardaarankii waxaa laga fiirina wasiyadu waa ulu labadan qofood qof walboo ka midana waxay qaadane nus wasiyadii waxaa laga dhigaa qof ulu qaadane labadan qofood qof walboo ka midana qof nus qaadee ka dhig masaladu marka dambe waxay noqone in la siiyo xoolaha rubcu laga siiyo rubuc in laga siiyo dardaaranka rubuc laga siiyo kuwaana ulu iyo mid walboo ka mida jajab laga siiyo xeer jajabaa gelaya meesha marka haddii rubc la siiyo rubcii wuxuu u soo baxaa saddexda boqol rubceedii wuxuu noqonaa toddobaatan iyo shanuu noqonaa wixii soo haraana nus iyo nus markay u kala qaataan waxay noqone boqol riyaal iyo boqol iyo toban iyo labo iyo bar boqol iyo toban iyo laba riyaal iyo bar saasay noqoneen mid walba intaasa kusoo aaday meeqa laga goostay wasiyadii boqolkaa meeqaa laga goosto boqolkii riyaal meeqaa laga goosto ka maqnaata labaatan iyo shanaa ka maqnaata labaatan iyo shanaa ka maqnaata labaatan iyo shantiyaa marka labadooda loo qaybshay labaatan iyo shan laba u qaybi laba iyo toban iyo he iyo iyo bar soo maa laba iyo toban iyo bar labadooda loo loogu kala dara saas waa macnuhu oo boqol boqolkii siyaado looga dhiga arrintaasaa imaane dhibkaasaa ka imaana haddaan wasiyada la hormari lahayn haddaan wasiyada la hormari lahayn laakiin si dhibkaasba looga badbaado wasiyada la hormarinaa intaas waa la fahma soo maa wuxuu yihi marka shiiku wajhu taqdiimi اlwasiyati cala اlirhi huna ana farda kuli waaxidi min azawji wاlأkhti الshaqiiqati anniصfu waay walam yufrad lahuma anniصfu niصfigana looma farad yeelin oo looma goynin ila binisbati limaa baqiya bacda alwasiyati markii loo fiiriya mahane bacda alwasiyati wixii soo hara mooye walow lam tuqadam alwasiyatu wasiyada haddaan la hormari lahayn calayhimaa labadooda aan laga hormari lahayn ukhtada iyo iyo zawjka lakaana lilwasiyati waxaa u sugnaa lahaa khamsatun wa sabcuuna ayaa u sugnaa lahaa walikulli waaxidin min azawji walukhtina waxaa u sugnaa lahaa miatun wa hnaa cashara riyaalan wa nisfu riyaal ayaa u sugnaa lahaa calaa kullin xuquuqda ku tacalluqda tarikada iyo dhaxalka meeqow shiikh ku sheegay shan waana tartiibsan tahay waxaa u horreeya maa yatacallaqu bimuani tajhiizi اlmayiti waxaa laba ah maa yatacallaqu bicayni aلtarika saddex waxaa ah maa yatacallaqu bidimati almayiti afar waxaa ah wasiyatu alwasiyatu ljaa'iza shan waxaa ah oo xaqa ugu dambeeya ah alhee alirthu xooluhu hadday ku wada filan yihiin intaasoo dhan waa alxamdu lilah hadday ku filaa waayaanna say u kala horreeyaan aa loo kala siinaa meeshay ku go'aanna waa lagu kala dareeraa meeshay ku go'aanna waa lagu kala dareeraa والله سبحانه وتعالى على وأعلم وبالله التوفيق